innaa lilaa wa innaa ilayhi raajicuun waxaa xalay magaalada hargeysa si lama filaana ugu geeriyooday ay allah u naxariistay cabdiraxmaan cali cismaan oo loo yaqaanay cabdiraxmaan maleesiya allah u naxariistay cabdiraxmaan maleesiya ayaa ahaa ganacsada geyiga soomaalidu degto aada looga yaqaanay islamarkaana muddo dheer dalka jabuuti ganacsi ku lahaa sidoo kalena muddooyinkii dambe ku noolaa magaalada muqdisho cabdiraxmaan maleesiya ayaa ka mid ahaa dhallinyarada soomaalida ee waddankan maraykanka wax ku bartay sannadihii siddeetameeyadii waxaana wakhtiyo kala duwan uu ku noolaa gobollada californiya minnesota iyo weliba agagaarka magaalada tan washington allah u naxariistay cabdiraxmaan maleesiya ayaa ifka kaga tegay xaas iyo dhowr carruura wariyaha v o eda khadar maxamed cakule ayaa warbixintan ka soo diyaariyey aas weyn oo maanta cabdiraxmaan maleesiya loogu sameeyey magaalada hargeysa allah u naxariistay marxuum cabdiraxmaan cali cismaan oo loo yaqaanay ama ku magac dheeraa cabdiraxmaan maleesiya islamarkaana ahaa ganacsade soomaali maraykana oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa ayaa lagu aasay magaalada hargeysa maanta marxuumka ayaa waxaa askiisa ka qayb galay eheladiisa asxaabtiisa iyo dad fara badan oo ka mid ah ehelada iyo qaraabada marxuumka xasan bulbul waxa uu ka mid ahaa ragga ay isku yaqaaneen muddo dheer dalka maraykanka waxaan kula kulmay isagoo qabanqaabinayay aaska marxuumka magaalada hargeysa
geeridu waa xaq halkaasaynu wada soconnaa runtii geeri naxdin leh oo nagu soo booday ahayd laakiin qofka lagala jishan maayo wakhtigu baxayo marka gurigiisii rasmiga ahaa buu tegey qof fiican buu ahaa cabdiraxmaan nin aad iyo aad qof aad u naxariis badan buu ahaa in badan baanu saaxiib ahayn cabdiraxmaan walaalaan ahayn marka waxaa ku dhacay waxaan afka qalaad lagu yidhaha maasif haarataag wakhtigii qadadii bay bilaabatay marka intaaba waa la soo hayey laba dhakhtar baa la ysaga wareejiyey oo kii dambe oo sbeshal ku ah wadnaha ayaa markay geliyeen tiyuubkii ay arkeen inuu dhinac xidhanyay intay islahaayeen ha laga gaarsiiyey dhinacii kalena xidhmay marka qaraabadii iyo asxaabtii dhammaantood waxaan leey samariyey iimaan ilaahay naga siiyo isagana waxaanu leenahay maalin fiican buu dhintay ilaahay naxariis janno ha ka waraabiyo ilaahay cadaabalqabri ha ka ilaaliyo jannat alfirdows alaclaa ilaahay ha geeyo qof fiican bu wakhti aad iyo aad u badan bay ahayd maraykan bay ahayd soddon sannadood kole way ka badan tahay intaa waanu isxiriirinna walaalaanu ahayn hargeyse markuu yimaado markiiba wiila soo hadli jiray dad runtii islaashadaanu ahayn yaruu dhalay oo halkan jooguu u yimi inuu la iido marka qabrigiisaa ka qoraa ka qodnaa halkan marka waxaanu leeyahay samariya imaan dhammaan asxaabta iyo ehlada isagana naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo sidoo kale odayaal iyo waxgarad kale oo ka mid a ehelada marxuumka ayaan kula kulmay aaska maanta marxuumka loogu samaynayo magaalada hargeysa magacaygu waa maxamed axmed maxamuud waxaan ka mid ahay ehelada cabdiraxmaan maleeshiya cabdiraxmaan wuxuu ahaa sida la sheegaba nin aad iyo aad soomaalinimadu ku weyn tahay nin ganacsado ah dhammaan soomaalida oo dhan ay wada yaqaaniin hadda qadartiisiyaa dhammaatay marka waxaan leenahay sabri iimaan allah naga siiyo cabdiraxmaan wuxuu ahaa family man wuxuu ubadka uga tegey afar carruura nin maraykanka ka yimidna uu ahaa qoyskii qayb qaar ka mida maraykankay degan yihiin qaar kalena hargeysay joogaan marka ilaahay sabri iimaan walaal waa yaasiin cali basar innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto cabdiraxmaan cali cismaan oo ku magac dheer cabdiraxmaan maleysiya runtii geeri naxlinalina ahayd saakaan noola sheegay marka haddana waa annaga aaskiisa ku jirna marka nin runtii ganacsado ah oo la yaqaano meel kasta soomaalida ayuu ahaa allah u naxariisto dhowr jeer annagu waa ku kulannay laakiin hadda ilaahay ma qadarin oo runtii xalayaa saakaa laysoo sheegay marka waxaan leenahay ilaahay u naxariisto weliba maalin khayr badan oo dhintay oo maalin carafo ah marka ilah waxaan ugu rajaynaynaa janno insha allahu tacaala in ilaahay qabri u waasiciyo intii uu ka tegey iyo qaraabadii ehelkiina sabri ana cabdillahi maxamed xasan baa la yidhaha cabdillahi riisto baan ku magacdheeraha nin hersuuq bacaadan ahay oo cabdiraxmaan deegaankiisiiya aad looga yaqaana cabdiraxmaan cali cismaan cabdiraxmaan maleesiyo waa nin la wada yaqaan allah u naxariisto ehelkiisii iyo labaad buu ku dhex dhintay walaaladii gacalkiisii dad xigtadiisii ilaahay waxaan uga rajaynaynaa yoomkaa carafaad in ilaahay subxaana wa tacaala ballanta carafe ilahay u qaada in ilahay ku soo dhoweeyo aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa sheekh axmed maxamuud raage sheekh axmed shimbir aa la yidhaha ninkaas walaalkayna na mawtulfajaa ilaahay u keenay maantay waxay sida uu noo sheegay muxuu ahay haa xasan sida uu noo sheegay wuxuu yidhi maanta waxaan ku ballansanay inuu biri oo jimcaa inaan iskala qadayno meesha la yidhaahdo haddii alla kuuroy hodheel aan iskala qadayno adoo ana wiilkaaga soo ana wiilkayga soo aan soo wadaa wiilasha iyo annaga aan meesha iskala qadayn marka nin mataqaanaa hadda malaka mawd filahaay malaka mawdkuna hee deg dega u socay ma aho mataqaanaa ilaahay wuxuu yidhi ina almawta aladii tafiruuna minhu fa inahu mulaaqiikum deg dega u socay maaha bagta keda oo ku imaha marka ninka waa xijaabayay allah u naxariisto hadda ilaahayaa magaleha dadka maan isugu yimiday waa dad ahalkiisa waana si fiican inaan u sagootino oon gurigiisa rasmiga ahay aan u geyno ayaan meesha isugu nimidnay
ninkaas maskiinkaas dhintay sabri iyo iimaan allah naga siiyo cabdiraxmaan ninkii iigu horreeyey oo gaari ii geda isagoo wahay ari lacagtaan hoos saddex kun oo dollarow ii dhiba sawr gaari soo siiso gaarigan wata isagaa isiiye ii gede sabriya iimaan horta allah naga siiya inta muslimiinta oo dhan uu ka dhintay cidjow kama dhiman qabrigiisii allah u nuuriyo lama le heer hebelow ka dhinta cawada nin mas-uula jabuuti ka soo shaqeeyey maraykan ka shaqeeyey xamar ka shaqeeye hargeysa ka shaqeeye wahay sabriya iimaan allah naga siiyo
cabdi maxamed mare cabditimo weyne anigoo ah waxaan tacsiib ballaadhan ka dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee kediska ahayd ee ku timi cabdiraxmaan cali cismaan cabdiraxmaan maleysiya oo ahaa nin qaali ku ah ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba nin xidhiidh wanaagsan dadka xidhiidhiya saaxiib wanaagsanah ganacsado ah islaam ah diinta ku wanaagsan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo khadar maxamed cakulle v o e
iyadoon halkan lagu soo koobi karin dadka tirada badan ee v o a ka codsaday in xaaska caruurta iyo qoysaska cabdiraxmaan maleysiya tacsi laga gaarsiiyo ayaa waxaan kusoo koobaynaa dadka tacsida diraya madaxa laanta afka soomaaliga e v o a cabdiraxmaan yabarow oo ay muddo isyaqaaneen oo jooga virginia xasan budul oo ah ninka doorka weyn ka qaatay aaska cabdiraxmaan maleysiya oo hargeysa jooga cawo xoogsade oo joogta jabuuti cabdiraxmaan kaaxin oo jooga minneabolis xuseen xaaji jaabiri oo muddo dheer ay saaxiibo ahaayeen marxuumka oo jooga muqdisho cabdixakiim maxamuud shirwac iyo ibraahim xasan daandure oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a iyo maxamed colaad xasan